arinta la xiriirta qareenka waa arrin sharciya garsoore maxkamadeed ama guddoomiye maxkamadeed siduu raba kama yeeli karo waa arrin dastuuriya waayo qareenka qofka markii dembi lagu eedeeyo oo la dhaho dembigaasad u xiran tahay wuxuu xaq u leeyahay inuu qareen helaa qareenka waa kaalmo sharci kaalmadaas sharci haddii uusan qabsan karin qofka qareen uu qabsan karin waxaa qasab ah dowladdu inay qabata kiisaska hadda aa sheegaysid oo aan hadda aan ka sheekayna isbuucan dhacay qareennada ay qabatay xitaa hal qareen looma qaban laba qareena loo qabtay kuwa eedeysanayaasha waxaa xusud mudan eedeysanaha naftigiisa inuu soo eedeysanayaasha qaarkood laftigood inay soo qabsadeen qareenno ilaa shan iyo lix gaaraayo ay soo qabsadeen ay ka qayb galeen dacwadii ay ka qayb galeen marka arrinta qareenka waa arrin dastuuriya qodobka soddon shanaad eedeysanaha xuquuqda uu leeyahay dastuurkaa tilmaamayo maxkamaddu ama qareenku ma yeeli karo sababtoo ah dacwo hufan oo cadaalad ah ma dhici karayso haddii aan la helin cidda eedeynaysa qareenka iyo cidda eedeynaysa eedeysanaha oo xiraalintii ah iyo cidda difaacaysa qareenka eedeysanaha oo qareenkii ah iyo maxkamadii oo u dhexaysay labada doodood u dhexaysay oo qoortii labada garab u dhexaysay waa liidada maxkamaddu haddii aan la helin cadaalad iyo hufnaan iyo maxkamadeynba meesha ma jirayso waxayna qaleen meel afduub ayba naqon